Yuusuf Dhuumaal oo ah wasiirka amniga ee maamulka la baxay Jubbaland ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay Jubbaland ay isku hor fadhiyaan magaalada Beled Xaabo ee gobolka Gedo. Dhuumaal ayaa waxa uu sheegay in ay qoryaha ka soo qaadan doonaan ciidamada dowladda federaalka, isla markaana aan la ogolaan doonin in wax maamulkooda ahayn ay hubsi haystaan.
waxaa wax ka nimid hadda aniga generaalkaas difaac baa la iskugu jiraa waana la weerarhayaa may kuwaanaan la weerarhay waana la weerarhayaa may kuwaanaan la weerarhay may kuwaanaan la weerarhay wax laysku haysta lama yaqaano dadkii waa waa baaba'een qorya qorya la wada wataa maxaan u nimid marka waxaan u nimid inaan nadaamino oo wixii ciidan noqon hayana aan halkan dugsigan ku soo xarayno wixii aan ciidan noqonaynin aan idhahno raalli naga ahaado war labaatan qori oo mid midka amar qaadan haya aan la arag oo mid meeshaan aad aad dhihi karta aan la arag oo nin walba humbaalaynayo maantay cidda u taagan oo inay kala dhiciyaan la rabo kow baad ka tihiin laba ma aha kow baad ka tihiin kuwaas markaan soo xaraynayno waxaad u diyaargaroobaysaan difaaca beled xaawo inaad wax ka gashaan annagu waxaan rabnaa inaan xarayno soo sax maaha
Waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii xoogaysanaya khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka la baxay Jubbaland, kuwaas oo ciidamadooda ay isku hor fadhiyaan magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. Waxaana ay qarka u saaran yihiin in mar kale dagaal hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsado uu ka dhex dhaco. Si kastaba ha ahaatee, waxaa cirka isku sii shareeraya xurgufta siyaasadeed ee u dhexeysa dowladda federaalka iyo maamulada isku dhafka ah ee isku magacaabay Jubbaland iyo kan Puntland. Kadib markii hogaamiyaashooda ay yeesheen shir ay kaga soo horjeedaan Xasan Sheekh iyo sida uu wax u wado.